ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا ليل بسم الله الرحمن الرحيم وقتكو iska gaaban darteed insha allahu tacaala waxaan ka hadli doonaa xuquuqu zawjiya wax la yidhaahdo mana ku dheeraanaya laba qodob baan ka soo qaadanayaa qodobka koowaad insha allahu tacaala wuxuu noqonayaa labada waalid qodobka labaadna wuxuu noqonayaa xiriirka ubadka iyo labada waalid awalan alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wacaashiruuhunna bilmacruuf wacaashiruuhunna bilmacruuf ragga iyo dumarka diintu waxay ka cabirtaa sideedaba waddan waddanku wuxuu leeyahay madaxweyne iyo prime minister iyo xubno ciidan ka mid ah mataqaanaa dowladda marka aabihii waa madaxweynihii guriga qoyska hooyadiina waa prime ministerkii carruurtuna waxay noqonayaan lujnadii intii kale ayay noqonaysaa awalan labada waalid xuquuq buu alla kala siiyey subxaanahu wa tacaala xuquuqda uu kala siiyey mid walbaba xuquuqdiisa waa ay caddahay ninkii waxaa la yidhi haweentii markuu wax cunayo ha quudiyo markuu dhar gadanayo ama labisanayana ha u gado yuusanna garaacin wejig yuusan ka garaacin haweentii waxaa la yidhi waxaad ilaalisaa ammaanada naftaada iyo maalkiisa iyo carruurta marka labada qof midna midka kale ma ka maarmo waxaa laga yaabaa raggu inay isku haystaan iyaga waxaan ahayn inaysan jirin haweenku waxaa laga yaabaa nidaamkan hadda aan ku jirno markay yimaadeen iyaguna inay isku arkaan waxaan iyaga ahayn inaysan jirin laakiin xuquuq ayaa la kala siiyey annagu waxaan ku dayanaynaa rasuulka iyo salawaatullaahi wasalaamuhu calayh subaxdii markuu soo kucu salaada subax tukado howshiisa waxay ahayd inuu haddii ay joogaan xoolo u liso cajiin hadday taalla inuu qaso intii cajiinta ay dubayso haweentiisa inuu gurigii sii xaaqo intaasoo dhan shareecada islaamku waa ay qabtaa nimanku waxaa la rabaa marka wixii inayn u arkin in dowladda tani ay ku khasbayseen diinteeda ayaa ogol haweentii waxaa laga rabaa assamcu wataaca ninka inay maqashaan loo baahan yahay oo aysan dhihin nidaamkan uga faa'iidayso marka haddii aan aanan ku dheeraanin qodobada aan rabo inaan sheego waxaa ka mid ah haweentu waxyaabo badanay xuquuq u leedahay waxaa laga yaabaa inay aaminsan tahay iyadu ninka inaysan furi karin ee iyada la furi kara keliya dalaaqa kuma dhawaaqi karto bisab laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo sharcigu uga furaayaa jira waxaa ka mid a cudur aan laga biskoon hadduu qabo ninkii haweentina ay rabin inay u saburto shareecadu waa ay ka furaysaa lagu khasbi maayo agjog la odhan maayo meesha ku baabaacidna ma odhanayso haweentu waxaa laga yaabaa inay taas u arkin wax weyn talada guriga haweentuna qayb bay ku leedahay ninkuna qayb buu ku leeyahay wax ninku keligiis uu leeyahay ma aha laakiin inay maqasho iyadu waa waajib waa waajib inay ninkeeda maqasho waa waajib laakiin waa ninku haddii uu wax toosan oo sharciga aan ka baxsanayn u weydiiyo masalan hadduu yidhaahdo gogolaan jaad ku cuno noo gogol ay tidhaahdo maya taas xaqay u leedahay laakiin waxyaabo badan ee loo ogol yahay ayaa jira marka labadooda ayuu ka aas-aasmayaa qoyska wiilashu odagay ku dayanayaan gabadhuna odagay gabdhuhuna hooyadooday ku dayanayaan waad aragtaa ilmaha qaarkood inkastoo halkaan aysan u badnayn laakiin dalkii waxaan arki jirnay ilmuhu markay yaryar yihiin oo lixjartoodaba jir yihiin inay gashadaan shaatiga aabbahood gabdhuhu markay toddoba soo gaaraan inay diraca hooyadood gashadaan micnihii waxay isku matalayaan qof walbaba qofka uu markaa shabaho ayuu isku matalaya taasi waxay imaanaysaa marka wax walboo cilmi ah carruurtu waxay ka qaadanaysaa aabbaha iyo hooyada aabbaha iyo hooyada waxaa loo baahan yahay inayn carruurta hortooda isku canaanan waxaa loo baahan yahay inayn isku caayin waxaa loo baahan yahay inaysan ku murmin tarbiyadda carruurtuna waa inay haldan u socoto haldan oo odag iyo habartu ay isku waafaqsan yihiin waa inay u socoto haddii tarbiyadii ay hallowdo ama habartu ay tiraahdo aniga halkaasaan u wadaayaa odagnu yidha halkaasaan u wadaayaa labadooda faraha waxba uguma jiraayaan muddo kadib marka inay tarbiyada hal meel ka wada socoto waa shay odaga iyo habarta labadaba looga baahan yahay wa maalan haddaan ka soo qaado carruurta waxaa kaloo loo baahan yahay in la kontarolo markay guriga joogaan tilaabaday qaadayaan guriga t v baa yaalla waxyaabo carruurta ay xiiseeyaan waa laga helayaa oo cayaaro ah waxyaabo u daranna waa laga helayaa hooyadii aabbihii waxaa loo baahan yahay inay la socdaan janalada carruurta ay fiirsanayso guriga waxaa yaalla t v waxaa yaalla internet baa jira carruurtu websiteka ay gelayso inay habartii odaguba la socdaan taasi waxay noqonaysaa in carruurtii ay kontaroolan yihiin laakiin habartu hadday leedahay war rimuudka xaggee dhigtay wiilkan uu leeyahay hoy rimuudka adaa ku dambeeyey macnaha waxa waaye haddii la kala eryanaayo rimuudka dhibaataa imaanaysa waxaa imaanaysa habartu inay tidhaahdo marka lagu heshiiyo anigu beri subax shaqan aadayaa gelinka horaan fiirsanaya t v-ga adigana gelinka dambe fiirso oo micnihii ay noqoto gabadhu kow iyo tobanka laba iyo tobankii wixii ka dambeeyey ama wiilku inuu fiirsado wuxuu fiirsanayana ma ay taqaano hadhow waxay leedahay ilmihii baa igu caasigaroobay taasna waa in laga fooljignaado waa loo baahan yahay oo tarbiyada carruurta aabbaha iyo hooyada labadaba inay meel u wada wadaan gurigani inuu dhismo islaamku waxyaabo badan buu isku dayey waxaa ka mid a inuusan guriga dumin nin saxaabi ahaa ayaa naagtiisa wuxuu ku yidhi ilaah baan kugu dhaarshay mi jeceshahay markaasay tiri maya kadib cumar ibnu khadaab oo markaas amiiruulmu'miniin ahaa ayuu u sheegay arrinta markuu gaarsiiyey nin baa lagu soo daray su-aashii buu su'aalay mayay tiri cumar qayaadadii uu hayey iyo xukunkii uu fadhiyey waa uu ka soo tegey halkaa waxaad ka garanaysaa xukunka iyo waxa maanta la raba in la xalliyo berri dib waa loo dhigan karaa laakiin xayaatu zawjiya nin iyo naag noloshooda dhan wax dib loo dhigan kara maaha sayidna cumar waa soo baxay gurigii buu yimi haweentiibu wuxuu kala hadlay xijaab gadaashiis wuxuu yidhi ilaah baan kugu dhaarshay ninkaaga ma jeceshahay markaasay tiri maya ilaah buu igu dhaariyey anna ilaahay inaan been ka sheego dhaartiisa ma rabo ma jecli hadal buu sayidna cumar yidhi radiallahu canhu wa ardaah wuxuu yidhi midey midiini hadday midkayo ay karaahiyaysanayso yeeyan u muujinin inay nacsan tahay inay nacsan tahay waa been masalan haddaad fiiriso inay tidhaahdo haweentu ninkeeda iyadoon jeclayn waa ku jeclahay islaamku been uma qoraayo balse ajar baaba loo qorayaaba siduu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay qoyskii in laysku hayaa loo baahan yahay jacaylkan waxaa laga yaabaa bisha hore labada bil saddexda bil sanadku horey inuu gaaro laakiin marka dambe inay runtii timaado noloshii loo baahnaa in la dhiso ah carruurtii iyo gurigiisuu ku dhisnaan lahaa marka ninka iyo naagtu midkoodba midka kale hadduu been u sheego isaga oo fiirinaya maslaxadda guriga ilaah u dhigi maayo khalad waxaa kaloo ka mid ah dembi loo qori maayo waxaa kaloo ka mid ah alislaaxu daati ilbayn laba inaa heshiisiisaa rabtaa qiso aanan dhicin laakiin aad isleedahay waa ku dawayn kartaa labadan qof haddaad u sheegto iyadana been laguu qori maayo wakhtiga jihaadka gaaladii muslimkiisu dagaalayaan ninka muslimka haddii la qabto inuusan ka hadlin mataqaanaa sirta islaamka iyadana uu been sheego way u bannaan tahay macnaha saddexda been oo bannaan wey taasi marka waxay ku tusaysaa qadiyada zawjiyada ah ee ninka iyo naagtu ay isku hor fadhiyaan odagii iyo habartii labadaba mas-uul baa ka saaran ma aha in haweenka lagu sii daayo maaha raggaas haddaan la hadlaayo in arrimihii lagu sii daayo ma aha markay tiraahdo ilmaha isbitaalgee ama iskoolgeena in la yidhaahdo naagtii baa amerikaan igu noqotay ma aha sida niman badan aan afkooda ka hayno marka amerikaana igu noqotay intaadan dhihin waxaa loo baahan yahay adigu maxaa shaqo haysaa anna maxaan shaqo haya haddaad firaaqo tahay ilmihii wadc isbitaalgee haddii kale iyadaa geynaysa kuwa kale guriga la joog hawshii in labada dhinacba laga wado oo naagtina aan lagu sii dayn ilmihiina odagina aan lagu sii dayn haweentina aan lagu sii dayn inta badan carruurta odayaashu saas uma oga laakiin odayaasha mas-uuliyadooda inay gabaan ma aha waa in ay carruurta ka warqabaan iskuulka markay yimaadaan waa inay homeworkooda jeegareeyaan macallimiinta waa inay iskuulaadka kula xiriiraan in ay mataqaanaa heerka uu cunugoodu maraya inay la socdaan habartii markaa waxay u arkaysaa hooyadii in hawsha dhinaceeda laga wado laakiin hadday subaxdii aroortii intay kacdo ay bas ka saarto ay ka soo dejiso markay yimaadaan qada ay siiso ay u qubayso homeworkii ay kontaroosho beriisaan soo shaqeeyey macno maaha beriiska waxaa loo soo shaqaynaa kuwan waay kuwan hadday lumaan beriiska aa shaqaynaysa qiimo uu ku fadhiya male qiimo uu ku fadhiya male marka hadalka waxaan kusoo gabagabaynayaa wakhtigoo iga dhacay darteed hal qiisaan kusoo gabagabaynaya ragga iyo dumarkana u ah mataqaanaa ee faa'iido waxaa jiray islaamku markuu qabsaday maaragtay qudus waagii sayidnaa cumar uu joogay ayaa sayidnaa cumar saxaabtu u yeereen sababta loogu yeerayna waxay ahayd ninkii boqorka ahaa ee haystay markaas romaan baa haystay romaaniyiintii ninkii haystay baa wuxuu yidhi kutubkayaga injiil waxa uu qorayaa ninka aan furayaashan ku wareejinayo sifadu u egyahay sifadu u egyahay ayuu qorayaa marka saxaabaday dadkii hogaamiyaasha dhan baa u yimi ma ihidin buu yidhi ma ihidin buu yidhi arrintii bay cumar ibnu khadaab usoo sheegeen oo madiino jooga cumar ibnu khadaab meeshaasuu ka baxay marka wuxuu watay wiil yaroo khaaduunkiisaabuu watay cadaaladiisa wax laga sheekayn kara ma aha intaa yar haddaan ka hadlo faras hal faras bay wateen faraska wakhti wiilkaa koraayey wakhtina isagaa koraayey wakhtina faraska keligiisaa soconay sidaasaa waxaa lagu tegay qudus waxay ku beegantay marka iyadoo dhiiqo la soo maray uu saydnaa cumar kabihiisa ay ugu jiraan kilkilada wiilkii khaaduunkiisa ahaana faraskii saaran yahay ayaa la tegey saxaabadii madaxdoodii dadkii dagaallada hogaaminaya waxay yidhaahdeen cabbaar ha la warwareejiyo maxaa yeelay boqorka annaga amiirkeennu inuu saan ku arko uu hadhow uu yaso ma jeclin laakiin sayidnaa cumar waa ka diiday iyadoo sideeda ahayd buu u tegey ninkii markuu arkay wuxuu yidhi calaamadii koowaad waatanaa wuxuu soo geli doonaa qudus ninka furayaasha aad ku wareejinaysid isagoo addoonkiisa yarkii khaaduunkiisana uu faraska saaran yahay amiirkuna uu lugaynayo iyo khamiiskiisoo dhowr meel ka jeexan furayaashuu ku wareejiyey saydna cumar marka hadal buu yidhi hadal buu yidhi hadalkaasaan marka ula dan lahaa in ragga iyo dumarku ay si fiican u maqlaan ilaahay wuxuu cizi iyo sharafna siiyuu yidhi markuu islaam naga dhigay markuu islaam naga dhigay buu cizi iyo sharaf ilaahayna siiyey ninka ilaah meelaan ahayn sharaf ka raadiyana ilaahay waa dulaynayaa buu yidhi marka qawaaniinta bani aadamku ay samaysteen waxaa ka adag qawaaniinta rabbi subxaanahu wa tacaala ragga iyo dumarkana waxaan ku adkaynayaa qawaaniinta eebbe in la ilaaliyo aan la dhigan aan laga dhigan qawaaniinta shakhsiyaadka ama bani aadamku uu sameeyey qawaaniin rasmi ah qof walbana ilaahay uu ku kalsoonaado ragga ilaahay ma dullaynin haweenkana alla ma dullaynin mid walbaba xuquuq gaaruu siiyey xuquuqdaas in la dhowro wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu